أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkugu heynana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xerada murtadiinta ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hiirshabeelle ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib howlgal ka dhacay degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe warbaahinta dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa daabacday maqaal ay kaga hadlayso danta ay sahyuuniyadda yahuuddu ka leedahay aqoonsi kusheegga ay siisay maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan dhallinyarada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ballaaran ku sameeyey buundo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada jilib maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey imaamada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee wilaayadaasi waa habeennimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagiiyo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xeradii murtadiinta ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaannu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta weerar cagmarin ah ku qaaday saldhigyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe deegaankan oo ah deegaan dhaca xeebta wilaayada shabeellada dhexe waxaa saldhigyo ku lahaa maleeshiyaadka murtadiinta iyagoo halkaasi muddo deganaa barqanimadii maanta ciidanka mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday waxaana u suurto gashay ciidamada mujaahidiinta inay la wareegaan saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi iyo guud ahaanba deegaankaasi xaaladda deegaanka wargaadhi ayaa iminka ah mid degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta maleeshiyaadkii murtadiinta ayaa u jabay dhanka deexda oo halkaasi mujaahidiintu ay ku sii eryanayaan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray murtadiinta mujaahidiintuna ay ku mashquulsan yihiin soo gudbinta khasaaraha rasmiga ee cadowga ku gaaray dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi insha allahu tacaala wixii kusoo kordha khasaaraha cadowga ku gaaray dagaalkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu maanta ay kula wareegeen deegaanka wargaadhi dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah muddooyinkii lasoo dhaafay mujaahidiintu howlgallo ayay ka wadeen deegaano dhaca dhanka xeebta wilaayada shabeellada dhexe waxaanu la soconnaa in deegaano dhowr ah oo dhacaduleedka degmada warshiiq ay mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafay la wareegayeen oo laga sifeeyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa ku sugnaa weerarkani maanta dhacana kaa ayuu qayb ka yahay wixii kusoo kordhana wararkeenna ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah mahadsanid ismaaciil madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hiirshabeelle ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib howlgal ka dhacay degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo gelbinayay cali guud laawe oo ah madaxa maamulka riddada hiirshabeelle kaasi oo ku sii jeeday garoonka magaalada jowhar ee shabeellada dhexe waxa uuna murtad guud laawe si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa la doonayey in asaga lagu dilo qaraxaani waxaa ku dhaawacmay shan murtad oo ay ka mid yihiin qaraxaani waxaa ku dhaawacmay shan murtad oo ay ka mid yihiin sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo yuusuf xuseen sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo yuusuf xuseen guudlaawe oo ah murtad la dhashay cali guudlaawe iyo korneel maxamed xuseen dhanka kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen fariisinka murtadiinta ee deegaanka labagaras ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa hal murtad dhaawacuna waa murtad kale dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sareedo ee hoostaga degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa bakhtigu waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacuna waa hal askari oo isla kufaarta kenya ah gubashaduna waa teendho sahay ugu jirtay kufaarta oo xerada ku dhex tiilay warbaahinta dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska ayaa daabacday maqaal ay kaga hadlayso danta ay sahayuuniyadda yahuudda ka leedahay aqoonsi ku-sheegga ay siisay maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya middle east monitor oo ah warbaahin fadhigeedu yahay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london ayaa baahisay maqaal looga hadlayay ujeedooyinka uu maamulka yahuudda u aqoonsaday maamulka shaalaldiriirka somaliland qurmadu waxay ku doodaysaa in aqoonsiga somalilan ee yahuudda uusan ahayn tallaabo diblomaasiyadeed oo caadi ah balse uu yahay hab juqraafi siyaasadeed oo si walakac ah loogu adeegsanayo danaha istiraatiijiyadeed ee sahaynada qoraalku wuxuu tilmaamayaa in yahuuddu ay ka dhigayso aqoonsiga dowladnimo loo adeegsanayo ganacsi siyaasadeed iyadoo abaalmarin siinaysa goosashada marka ay u adeegsato dano shisheeye islamarkaana iska initiraysa sharciyada caalamiga ah marka ay carqalad noqoto waxaa la adkeeyey in aqoonsigani yahay qayb ka mid ah istiraatiijiyad ballaaran oo yahuuddu ku doonayso ballaarinta saamaynta militari iyo midda sirdoon gaar ahaana geeska afrika iyadoo doonaysa inay gacanta ku dhigto marimbiyoodka istiraatiijiga ah sida gacanka cadmeed baawul mandab baddacas iyo kanaalka sways kuwaasoo muhiim u ah ganacsiga iyo amniga yuhuudda waxay qormadu hoosta ka xariiqday in sahaynadu ay aad u danaynayso adeegsiga dekadda iyo garoonka birbira si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa baawulmandab iyo badcas una yarayso ku tiirsanaanta marino kale taasoo yeelan karta saameyn istiraatiiji ah oo ku saabsan iiraan iyo colaadaha ka socda yemen gaar ahaan xuutiyiinta sidoo kale waxaa la tilmaamay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu muujinayo isku ekaansho gumaysi maadaama sahaynadu ay aqoonsanayso maamul lagu tilmaamay mid ku dhashay qaab gumaysi halka iyaduna taariikh ahaan ku dhisan tahay qaybinta gumaysi iyo barakicin dad asal ah sidaas daraaddeedna tallaabadan loo arkayo gumaysi aqoonsanaya gumaysi kale ugu dambayn waxay qormadu xustay in tallaabada yuhuuddu tahay mid kala qaybin ah oo aan u adeegayn mustaqbalka somalilan halka go'aankani uu u adeegayo oo keliya danaha istiraatiijiga ah ee yuhuudda taasoo gobolka kusoo kordhin karta khilaaf iyo xasilooni daro aad u xooggan mahadsaned abusheyba dhallinyarada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ballaaran ku sameeyey buundo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada jilib warbixinta warkaasi waa kan walaalka cusmaan axmed dhuubow نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا
jilib wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waa magaalo ku sii socota horumar dhan kasta ah marka loo fiiriyo sannadihii ugu dembeeyey waxaa sii horumaraya dhinaca waxbarashada iyo adeegyada kale ee loogu baahan yahay magaalo sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale asaasiga ah waxyaabaha magaalada ay ku sii horumarayso waxaa ka mid ah waxaa ka furan xafiis ay leeyihiin dhallinyarada magaalada jilib kaas oo ka shaqeeya danaha bulshada iyo in dhallinyaradu ay ka tashadaan aayahoodaha iyo midka guud ee muslimiinta xafiiska dhallinyarada jilib ayaa sameeya adeegyo waxqabad ah oo ku dhisan isxilqaan waxayna wax u qabtaan bulshada kuweeda danyarta ah waxa ay sidoo kale wax ka qabtaan horumarinta magaalada dhowaana xafiiska dhallinyarada ee magaalada jilib ayaa dayactir ku sameeyey mid ka mid ah buundooyinka yaryar ee dhex mara magaalada taasoo dhallinyaradu ay u arkeen dayactirkeedu in uu yahay adeeg bulsho oo ku habboon wax ka qabashadiisa waxaan dhowaan ku booqday xafiiskooda dhallinyarada ee ka furan magaalada waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha uu hiigsanayo xafiiska iyo wixii ugu dambeeyey ee ay ka qabteen magaalada jilib waxaan ognahay ikhwaani filaah dhallinyaradu inay yihiin indhaha iyo xoogga ummad kasta oo caalamka ku nool maanta meel walba waxaa wax ka qabta oo wax ka sameeya waa dhallinyaro waxyaabaha la sameeyey buundadaas oo ah waxaa weeyaan meel ay ka gudbaan mootooyinka ka imaada tuulooyinka oo u socda suuqa khudaarta meesha ay maraan biyo hadday imaadaan waxaa weeyaan aad bay u fatihi jirtay marka dhalinyarada heerjilibeed waxay noqdeen tusaalo buundadii kusoo horjeetay kabaanka malayga ama shaarca muhaajiriinta ay ku yeeshay oo halbowlaha magaalada ahayd waxaa dhisay dhallinyarada ku dhaqan xaafadaha ee magaalada jilib nawaaxigeeda wixii iska aruuriyeen ayaa lagu dhisay xafiiska dhallinyaradan waa furan yahay degmada jilib ku yaalo aqoon haddaa rabtid waa lagu baraya ayumaada gacmahooda jir ay wax ku gooyaan arrintan ayada ah waxaa u fadhiistay waa dhallinyaro waxa ka shaqayn waa dhallinyaro waxa taban taabiyin waa walaayada jubbada dhexe khaasatan degmada jilib ikhwaani waxaad arkaysaan iyo waxqabadka maanta arkaysaan dhalinyaro isku imaata waayo oo go-aan ka gaartay waxyaalaha kale aan ka qayb qaadano sida jihaadka inaan ka qayb qaadano dadkan duruufaysan axwaaleysan inaan ka warhayno muxaadaraadka culimmada qabanaya inaan ka qayb galno masaajidaha xalaqaadka inaan buuxino ninka saaxiibkeena oo naga ka jiifta inaan kor usoo qaadno qofka saaxiibkeena hadeertaan waxaa waaye guur galaya oo kale misena qofka waxaa waaye ehelkiisa dabka ka dansan oo kale inaan ka warhayno oo diimaan noogu jiro hoggaanka dhallinyarada ayaa dhankiisa bogaadiyey waxqabadkii ugu dambeeyey ee dhallinyaradu ay ka qabteen magaalada jilib in insha allahu tacaala bulshadoodii ay u soo muuqdaan wax la qaban kara sida hadday wax la taaban kara ay u sameeyeen inay hore usii dhaqaaqaan ay hore usii socdaan antaani in ka badanna bulshadood insha allahu tacaala inay u sameeyaan waxaan u dardaarmaynaa inay isku xirnaadaan sida hadda isugu xiran yihiin si la mid ah inay isku xirnaadaan in dhallinyarada kale oo aan ayaga ku xirnaynna ay ku soo xirmaan ay iska warqabaan oo las wareysto las xaal weydiiyo mustaqbalka waxaan rajaynaynaa waxyaalo qurux badan ay bulshada ku faraxdo inaan insha allahu tacaala aad gaartaan ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa waxaan idin leenahay bulshadana ka farxisay ayaad samayseen ee hore ugu sii dhaqaaqa sida ay ii sheegeen dhallinyarada waxa ay sidoo kale caawiyaan dadka u baahan caawinta sida dadka u baahan in dhiigga loo shubo xilliyada xarumaha caafimaad ay u baahdaan waana tallaabo wanaagsan oo ku dhisan iskutashi bulsho iyo wax isla qabsi taas oo horseedi karta in ay ku tallaabsadaan horumar waara oo xaqiijiya hadafya waaweyn oo la mahadiyo insha allah mahadsaned dhuubow maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diiniha u soo gebagabeeyey imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan diiniga ah waxa uu maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxayna intii ay socotay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyadoona sidoo kale mu'adiniinta laga saxay siiqada aadaanka laguna baraarujiyey ilaalinta wakhtiyada aadaanka munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo iyo marti sharaf kala duwan qaar ka mid ah imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda deegaanka shawo ee dowladda loo qabtay oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey dowladaha iyo culumta ay ku qaateen maanta masjidkii jaamaca ee shaw caano muxaafadada degmada jalaalaksi ayaan ku sugannahay mu'adamiintii masaajidada shaw iyo imaamyadii deegaanka shawcaano alxamdulilah rabbilcaalamiin halkaan maanta waxaa ka dhacay dowro yar oo kooban oo ka turjubaanayso imaamyada masaajidada shaw masaajidada imaamyada mataqaanaa imaamka fadliga uu leeyahay iyo mataqaanaa waajibka saaran inuu mataqaanaa alxamdulilaahiye aadna iskugu baraarujiyey aadnan u soo dhoweynay aana ku faraxsannahay dacwada gobolka hiiraan barnaamijkaas mataqaanaa aadaan mataqaanaa u soo dhoweyneynaa haddaan nahay imaamyadii waxaa mataqaanaa isla fadhinaa oo mataqaanaa halkaan maan dowladdaas gaaban aan isla qaadanay masaajidadii mu'aadamiintii masaajidada muxaafadada degmada jaalaqsi gaar ahaan shawcaano iyagana waa nila joogaan maadaama mataqaanaa imaamyada iyo mataqaanaa mu'aadamiintii labadoodii meeshaas dowro gaaban ay ku wada galeen ilaahi subxaanahu watacaala waxa waaye khayr iyo wanaag iyo amni ayuu noogu soo dhameeyey waa laga faa'iidaystay kulli mataqaana alxamdulilah haddii tahay imaamyadii haddii tahay dadkii mataqaana mu'adiniinta ahaayey alxamdulilah ilahi subxaana watacaala wuu mahad celinaynaa waxaan leenahay dowraadka noocaan ah in imaamyada lagu baraarujiyo ragga mu'adimiinta eena iyagana lagu baraarujiyo waa soo dhoweyneynaa maanta waxaan u imaaday rag culamada marti ah waxaynu u imaadeen masaajidka weyne jaamaca show dowliyaroo kooban ayay noo qabteen maasha allah waxayna laga hadleen marka aadaanka iyo fadligiisa iyo aadaankiioo laiska saxay marka walaalaha waa mahadsan yihiin ilaahi ha barakeeyo maasha allah wajazaakum allah khayr asalaamu calaykum waxaan nahay mu'aadiniinta show ee imaamkooda amaan dowriir meeshan la qabtay xaragta shaaulmujaahidiin culum yurub martii ay noo imaaday aadaanka laska saxayo imaamnimada ay fadliga ay leedahay ayay noo imaadeen waan soo dhoweynin masaajidka weyn oo jaamaco khudbada weyn oo maanta een, waxaan ugu soo booqday masaajidka weyn oo jaamaca ah degmada ee, macnaha xaafad- faadada show oo degmada jallaqsi rag ka socda een, gobolka hiiraan oo ka socda dacwada een, dowri yar ayay halkaa nooga qabteen waana laga faa'iiday een, fadliga iyo dowri yaroo kooban ay halkaa nooga qabteen waana laga faa'iiday ilaahi subxaana wa tacaala ee, khayr ha ku abaalmariye annagana allah naga dhigay alladiina yastamicuna alqawla fayatabicuuna axsana dhowaan ayay ahayd markii dowre caynkan ah loo qabtay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waana qayb ka mid ah dadaalada hagarla-aanta ah ee uu maktabka dacwada sare ugu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada mahadsaned cabdiqani warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh